bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee raadiyo cadaado habeenkan caawaya qodobada aan idiin haynana waxaa ugu dooroon ciidamo ka tirsan amisom oo maanta magaalada cadaado soo gaaray maamulka galmudug oo sheegay puntland inaysan raalli ka ahaynin in gaalkacyaha ay nabad ka dhalato baarlamaanka galmudugna waxa uu sheegay in la xisaabtan uu ku samayn doono madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya oo baaq u diray maamulada galmudug iyo puntland dowladda sacuudiga oo soomaaliya ugu hambaliyaysay koob iyo labaatanka oktoobar maamulka gobolka banaadir oo yeeshay shirkii toddobaadlaha ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo fariin u diray guddiga doorashooyinka dalka qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan dhegaystayaal u diyaar garooba goordhow caawa taariikhdu waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha tobnaad sanadka laba kun lix iyo toban haatanna dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan ciidamo ka tirsan amisom ayaa maanta waxa ay soo gaareen magaalada cadaad ee xarunta kumeel gaar ku ah maamulka galmudug ciidamadan maanta cadaado soo gaaray ayaa gaaraya ku dhowaad boqol askari waxaana ay ka kala socdaan dalalka jabuuti uganda iyo sidoo kale dalal kale oo ka tirsan dalalka ciidamadu ay ka joogaan dalka soomaaliya ciidamadan maanta yimid cadaado ayaa hordhac waxay u yihiin ciidamo la filayo amisom ah oo lagu wado inay cadaado yimaadaan waxaana ciidamadan hadda cadaado soo gaaray ay waardiyen doonaan goobaha doorashada iyo sidoo kale xarunta madaxtooyada maamulka galmudug maamulka galmudug ilaa iyo hadda ma uusan ka hadlinin ciidamadan maanta cadaado soo gaaray ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya ayaa baaq u diray maamul goboleedyada galmudug iyo puntland ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa ka hadlay dagaalka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxa uuna baaq u diray maamul goboleedyada galmudug iyo puntland cumar cabdirashiid ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ugu baaqay maamul goboleedyada galmudug iyo puntland inay joojiyaan xabadda ka soconaysa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug taasi oo sababtay barakac iyo sidoo kale dhimasho iyo dhaawac ka soo gaara dadka ku nool magaalada gaalkacyo maamul goboleedyada galmudug iyo puntland waa inay si deg deg ah oo sharuud la-aana ay ku joojiyaan xabadda magaalada gaalkacyo ayuu yiri ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaaka ayaa ugu dambeyntii si gaar ah waxgaradka labada dhinac waxaa uga codsaday in ay xoojiyaan dadaalada nabadeed ee ay ka wadaan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug baarlamaanka galmudugna waxa ay sheegeen inay la xisaabtami doonaan madaxweynaha maamulka galmudug sida warkaan ay ku faahfaahinayso sawde cumar xildhibaan xasan cali oo ka mid a baarlamaanka dowladda galmudug ayaa sheegay inay sababta ay isku casilayaan wasiirada dowladda galmudug shaqadoodii uu hayo madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed xildhibaan xasan cali ayaa tilmaamay in baarlamanka dowladda galmudug ay la xisaabtami doonaan madaxweynaha islamarkaana wax laga weydiin doono in wasiirada galmudug aysan wax xaafiisa yeelan doonin ama aan loo samayn doonin muddad ku siman hal sano iyo dhowr bilood xildhibaan xasan ayaa xusay in madaxweyne guuleed uu isku koobay qadii xukuumadda sida uu hadalka u dhigay sababtu waxay tahay xukuumadda ayaa taasi dhalaceentega ee dad iskale ayadaa lagu weydiinaya sababtaasi waxa kalifay wasiirkii muddo hal sana isagoo jiro uu xafiis la-aan ahaado waxaa lagala xisaabtamaya hadduu ilaaha ilmo madaxa sare ee dowladda waan ku kasbana inaan la xisaabtamno waana hawsha aan ku guda jirno oo ilaa hadeertaan aan taabeynteedii iyo qorshaheedii aan ku hawlannahay insha allahna jawaabo degdegaan waa nagala heli doona hadii oo bidno mushaar la-aanta mushaarka goormu imaan karaa mushaarka horta wasiirka waa inuu shaabadiisa saxiixiisa uu shaqeeyo oo agaasimihiisa shaqeeyo oo wasiirka ciidankiisa ushaqeeyo laakiin meel laga shaqeeyo meesha shaqada looma idmin shaqadii loo idmi lahaa waxaa un keliya lagu ekeeyay magacaabis saxiixoodii iyo shaqadoodii intaba waxaa isku hayo madaxweynaha isku hayo balishaasna waxaa iskale madaxweynaha iskale sababtu waxa ay tahay waxaa loo baahan yahay wasiirka xafiisa ku shaqeeya iyo maamul nidaam kala hago oo kala haga dawladda ayaa loo baahan yahay haddii wasiirku waayo xafiisa ku shaqeeyo iyo maamul uu ku shaqeeyo uu waayo wuxuu ku kasban yahay inuu xilkii gudasho la-aanta wuxuu la gudan waayo inuu soo bandhigo xilkana iska casilo sababta wasiirka waxaa loo doortay inuu ummadda waayo ummadda u shaqeeyo hadduu shaqadii waayo waa inuu dib u celiyo oo shacabka uu tuso inuu xukuumaddii uu la shaqeynayo magacaabatay inuu la shaqeyn waayo kana shaqeyn waayey duruufo jira awgood dhanka xukuumadda ooga imaanayo taas ayaa keenaysa wasiirada degdega inay soo casilaan wasiiradao dhan wasiirada galmudug wax hadda xafiis loogu shaqo tago oo golihii shacabka ay matalahayeen ama bulshadii ay ugu adeegi lahayeen xafiis ay sisteen haba yaraatee ma jirto marka waxay ku shaqeeyaan meel ay ku shaqeeyaan haba yaraate d a jir lahayn xitaa meel ay ku shaqeeyaan wasiir walbeeto shaqadiisa ayuu qabsan lahaa laakiin wasiir meel lagu soo hagaagale ma jiro haba yaraatee
waa mahadsan tahay soodo dowladda turkiga ayaa basas aysan rasaastu karinin waxa ay ku wareejisay dowladda soomaaliya dowladda turkiga ayaa maanta gawaari nuuca basaska oo aysan rasaastu karinin waxa ay ugu deeqday taliska ciidanka asulubta soomaaliyeed safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka turkiga ambasador cabdulaahi axmed cali oo ay wehelinayaan howlwadeenno ka tirsan safaaradda ayaa gawaaridaasi ayaa ku wareejiyey gawaaridaasi taliska asluubta basaskan oo tiradoodu ay gaarayso laba ayaa loogu talagalay in lagu adeego maxaabiista ku jirta xabsiyada dalka iyadoona safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga ay soo saartay markab dhowaana ay soo gaari doonaan dalka safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka turkiga danjire cabdulaahi maxamed cali ayaa dowladda turkiga uga mahad celiyey taageerida ay siisay ciidamada qaranka isagoona tilmaamay basaskan caalamiga ah ee turkigu ugu deeqay ciidanka asluubtiga ciidanka asluubta ay wax badan ka bedeli doonaan howlaha horumarineed ee ciidamada ay ka wadaan xabsiyada dalka iyadoona u xusay safiirku in iminka horumar ballaaran laga dareemayo xabsiyada xamar weli warka habeen ayaad dhegaysanaysaan dhegeystayaal raadiyo cadaadaha ayuuna in kaga imaanayaa maamulka gobolka banaadir ayaa maanta waxa uu yeeshay kulankoodii toddobaadlaha waxayna kaga hadleen arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin ammaanka magaalada muqdisho maxamed axmed xasan maxamed yuulka ayaa warkan muqdisho ka soo diray qodobada diiradda lagu saaray shirkii guddoomiyayaasha degmooyinka uu la qaatay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa ugu horeyntii waxaa looga hadlay ammaanka gobolka banaadir gaar ahaan sida loo wajihi lahaa amniga doorashooyinka iyo ragga dhaca shacabka islamarkaana u isticmaala dariiska ciidamada sidii wax looga qaban lahaa iyo arrimo kale oo aada u fara badan waxaana ay soo jeediyeen guddoomiyaasha gobolka qaarkood warbixinada jira iyadoona la isla gartay in xoogga la saaro sidii looga jawaabi lahaa cabashooyinka ay qabaan shacabka ku dhaqan gobolka banaadir islamarkaana waxaa warbaahinta u sheegay guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga ee gobolka banaadir maxamed axmed diiriye waxaa kulankaasi la isla soo gartay isagoona sheegay in baryihii ugu dambeeyey mas-uuliyiinta gobolka ay soo gaarayeen cabashooyin ka imaanaya shirkadaha nadaafadda iyadoona toddobaad ka hor daaha laga rogay shirkadda ugu weyn ee ka shaqayn doonta nadaafadda caasimadda arinta shirkadaha shirkadda nadaafadda ee gobolka banaadir ee maalin dhoweed maamulka gobolka banaadir uu ku dhawaaqay iyo siday u shaqay laheyd iyo weliba shirkado soomaaliyeed oo kala duwan oo ayaguna maaragtay markii hore gobolka ka shaqaynayay qaabkii maaragtay ayaga laftirkoodana maaragtay loo loola hadli lahaa oo wixii ayaga ay hadda ka hor ballan qaadeenna wax layskaga ogaa lahaa hadda kadibna sida la rabo shirkadaas inay u shaqaydo ayaga laftirkoodana maaragtay xuquuq ay leeyihiin aan loo duudsii lahayn laga hadlo aad iyo aad maamulada degmooyinka iyo maamulka gobolka banaadir ay ka hadleen waxa uu dhanka kale sheegay guddoomiyaha inay u saareen cabashooyinkaasi guddi dhegaysta tabashooyinka ay qabaan madaxda shirkadaha nadaafadda ka shaqeeya ee ka jiray markii hore caasimadda muqdisho guddi waxaa jira guddoomiyaha arrimaha bulshada uu hogaaminayo oo arintaas maaragtay shirkadahaas horay u jiray la hadli doono oo dabcan waxaa iyaga maaragtay ilaa shalay markii la siinayo kontaractiga ayagana dee waxaa warqadda iyo kontaractiga iyo heshiiska lala gala waxaa ku qornaa waxyaale waajibaad ku ah oo laga rabo inay fuliyaan maamulkana sidoo kale marka dee waxaasoo dhan in laga wada hadlo hawshiina maaragtay ay si fiican ku bilaabato annaga waxaa muhiim noo ah magaaladan muqdisho inay noqoto magaalo bilicdeedu aad iyo aad uu u sarreeyo oo aad iyo aad maaragta loogu soo dalxiis tago oo sidii berisamaadkii lagu aqoon jiray inay noqotaa muhiim noo ah hawsha maamulka gobolka banaadir ay wadaanna waa sidaas qodobka kaleo muhiimkaana lama rabo marnaba annaga maamulka gobolka banaadir haddaan nahay qof soomaaliyeed ama shirkad soomaaliyeed oo magaaladan waqtigeeda iyo dhaqaalaheeda gelida in maaragta ayadana xuquuqdeeda aan doodsiinana ma rabno haddaan nahay maamulka gobolka banaadir waa mahadsan yahay maxamed yuulka maamulka galmudug ayaa sheegay in magaalada gaalkacyo oo nabad ka dhalato uusan raalli ka ahaynin maamulka puntland warkan waxaa faahfaahinaysa samse maxamed maxamuud taliyaha ciidamada booliska dowlad goboleedka galmudug ee gobolka mudug gaashaanle dhexe maxamed nuur cali gaadaar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maamulka waqooyiga gaalkacyo ay diideen wadahadal iyo nabad ka dhacda gobolka mudug islamarkaana dowlad goboleedka galmudug uu go-aan ka gaari doono arrinta ayada ah
wallaahi xal waxay la tahay waay waxay noqonaysaa un qaburahayna buuxino wax kaloo xala ma hayno waxaan ku leeyahay dee nimankan xal ma ogola xalna ma yeelayaan waa dad ilaahay u abuuray dhaga adayg iyo yani dadka inay yasaan oo moodinba dad kaleba inuu dunida ku nool yahay sida wax u dhahaan mar walba way caddahay nimankan la leeyahay puntland afar laatan saac waxay nagu soo qaadaan weerar kadara ah oo qaawan mar kastana yani waxay isku dayaan inay yidhaahdaan waxaan ka saaraynaa magaalada waana arrin ay iska caadaysteen waay waxa dhacaya waa maqashay qofkaas waxaa ku dhaca boorana ku dhaco waa laga tumaya nimankan waa iska caadayso mar haddii sanad ay nabad ku noolaadaan markasta waa iska jecel yihiin dagaal inay soo galaan oo yani waaba ku mudaysan yahay ba annagu haddii nala soo weeraro waa ku qasbannahay inaan naftayada iyo baalkayaga inaan difaacno
codkaasi waxaa u dambeeyey warbixintii samse maxamed maxamuud weli warka habeen ayaad la socotaan dhegeystayaal maamulka jubbaland ayaa dowladda soomaaliya ugu baaqay in ay adkayso siyaasadaha arrimaha dibadda iyo difaaca dalka maamulka jubbaland ayaa dowladda soomaaliya ugu baaqay in ay si wanaagsan u qabato waajibaadka dalka ka saaran madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud siyaad aadan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay saaran tahay mas-uuliyadda dalka islamarkaasna la rabo in ay waxil iska saarto waxa uu sheegay siyaad in difaacidda dalka iyo arrimaha dibaddaba intuba ay yihiin waajibaad dowladda saaran islamarkaasna laga doonayo dowladda in ay gudato waajibaadkeeda qaran dowladda federaalka soomaaliya ayna waajib bay leedahay waxaan rabnaa inay siyaasadda qaranka hogaamiso siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhismaha ciidanka qaranka oo xuduudaheeda la wareegi lahaa bad iyo bari iyo cirba iyo dhaqaalihii qaranka lahaa waajibaadkan inay dowladda la wareegto oo isbarbaryaaca la joojiyo siyaasadda qaranka ee dibadda federaalka iskale siyaasadda difaaca dalka iyo xasilinta amniga federaalka iskale dhaqaalaha waxaa la rabaa inuu midoobo oo dowladda federaalka lagu wareejiyo wixii ay xaq u lahayd ayadana laga helo way xaq u lahaa intaa haddaan samayno waxaan rabaa inaan qaran soomaaliyeed oo istaaga aan soomaaliya ayaa xilligan waxaa ka dhisan maamul goboleedyo intooda badan dowladda soomaaliya aan ku tixgelin siyaasadda arrimaha dibadda iyo midda difaaca ee dalka dowladda soomaaliyana waxa ay beenisay in saldhig milatari turkigu uu ka furtay soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay saldhig dhowaanta dowladda turkiga ay sheegtay inay ka furatay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya saldhiggan dowladda turkiga ay sheegtay in ay ka furatay magaalada muqdisho ayay ku sheegtay inuu noqonayo midka ugu weyn ee ku yeelanayso qaaradda afrika waxaa sidoo kale lagu sheegay war qoraal ah oo dhowaan lagu daabacay wakaalada wararka ee dalka turkiga in saldhiggan dowladda turkiga ay ka furatay muqdisho lagu fulinayo dhammaanba howlaha qaaradda afrika haddaba dowladda soomaaliya ayaa beenisay dowladda turkiga inay saldhig milatari ka furatay soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdisalaan cumar hadliye ayaa sheegay inaysan waxba ka jirinin wararka sheegaya in dowladda turkiga ay saldhig milatari ka furatay muqdisho islamarkaasna aysan jirinin wax heshiisa oo ay wada galeen dowladaha soomaaliya iyo turkiga oo ku saabsan in saldhig milatari ay ka furato dowladda turkiga magaalada muqdisho
artikalka waan akhriyey iyo waxay yidhaaheen saldhig uu turkigu leeyahay oo soomaaliya jira ma jiro waxaa jira iskuul iyo hay-ad training ciidamada soomaalida loogu samaynayo uu ku yaboohay turkigu oo macalimiin turkiyana imaanayso sagaashan wiil amba ka badan oo maqan oo ofisaris oo ku dhigta turkigana ay soo noqonayaan ayaa la furi doonaa insha allah waa tallaabadii ugu horreysay ee lagu samaynayo ciidamo soomaaliya oo xabaysan oo tayale oo huble oo la siiyo mushaharkooga oo soomaaliyada cusub ee mataqaanaa ka qayb gala laakiin anu kama warqabo saldhig uu leeyahay ciidamo turkiya oo saldhig waxa weeye waddan baad la heshiisay dhul baad siisay dhulkaa waddankaasi intuu heshiiskaasi socdo isagaa iska leh ma ogi
weli warka habeen ayaad dhegaysanaysaan dhegaystayaal madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale ku cooliyey in aysan dib u dhici doonin doorashada dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in dowladda soomaaliya aysan raalli ka noqon doonin in mar kale dib u dhac uu ku yimaado doorashada dalka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku colceliyey in mar kale aysan dib u dhici doonin doorashada dalka waxa uuna guddiga doorashooyinka dadban ee dalka ugu baaqa in ay dardargeliyaan howlaha doorasho ee dalka dowladda federaalka ah maalin in ay doorashadu dib u dhacda raalli kama ahin weli horen ugamaan ahayn haddan ugama ahayn waxaan ku boorinayaa guddiga doorashooyinka federaalka iyo guddiyada doorashooyinka dadban in ay xoogooda iyo caqligooda iyo awoodooda isugu geeyaan doorashada waktigeeda inay dhacdo si saxa ay u dhacdo si daah furan oo la wada arkayo lagu wada qaracsan yahay u dhacdo laakiin aanay waktigeeda kadib waxa aada iyo aada ugu celcelinayaa waa waktiga waktiga inaanay dib uga dhicin oo waktiga loogu talagalay baarlamaanka federaalka inuu isu yimaado maalintaasi sidii loo qoondeeyey waktiga loo qabtay inay dhacdo oo aanay dib uga dhicin haddii aan lagu waayo guud ahaan intaasi habeenkan caawaya dhegaystayaal waxaa ku dhan warkii habeen oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo cadaad oo warka caawa waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah saadaqa cabdishadane saadaq lake aniga bahdi igala qayb gasho waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh nabadgelyo